siyaasiga cismaan ab sharcigaal ayaa ka hadlay dhibaatada ay reer galbeedku ku hayaan wadanka soomaaliya waryaheena cabdiwahaab sheekh aadan ayaa mar kale warkaasi inoo faahfaahinaya siyaasigan oo ku sugan waddanka ingiriiska oo u waramay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa sheegay in waddamada reer galbeedka ay dhibaato ku hayaan dalka soomaaliya waxaana uu sheegay in xeebta jasiira ay degan yihiin askar maraykan ah iyo kuwaas oo dhaqan xumi ka wada waddanka waxaana siyaasiga uu sheegay in warkan uu ka soo xigtay qaar ka mid a musharaxiintii u tartamayay xilka madaxtinimada ee dowladda federaalka raggii madaxweyneyaasha u shara madaxweynaha u sharaxnaa maankii dhaweydo doorashada fadhiyay nin ka mid ah oo aan saaxiib nahay oo halka iigu yimid mar hore yaantaan doorashada ka hor bay ahayd in inta mid meelahaas ka yimid qurbaha america iyo meelka yimid maaqaane oo uganda soo maray oo yii warqadii qoraa askartiinu shaqaha iga siisa waddankaygiiya miskiin markaasaa askartii uganda ta doon yar ku qaadeen doomaha yararka oo rabarka ah iyo waxay geeyeen meeshaas jasiira daba dabadeedna wuxuu niman doomo u yaalaan jasiira ayaa jooga
niman cadaan ah oo balaha ka soo degay oo doomo u xiran yihiin doomo ay la socdaan oo gabdho sakraana oo qaawan ay boodaan gabdhuhu waa soomaali nimanka u geeyana waa soomaali oo booliiska soomaali bay ahaayeen iyo askarta soomaalida arrintaasaa jirtay dadka xamar jooga oo cayrsanaya rootiga cunulaeen ma qoraa wadankooda waxaa ka socda waxay kala socdaan male mid baa marka arrimahaasa haddana loo keenaa waa marka gacalka gacmo u waadii la oran jiray annaga halkaanaan ku jaango-an nahay ma aqaan waxay noqon doonto laakiin sidaana si la dhowran karo kolba ma aha ninka aada ii sheegtay marka markii loo geeyey nimanka caddaanka ah ee dumarkiina loo geeyey ku ciyaaraya maxay ka yeeleen xaaladiisa iyo codsiga uu dalbanayay wuxuu yidhi maxaa halkaa i keenteen hoo i keentay kuwii caddaankaaba u jawaab waxay yidhi adigu qurbahaasoo kama imaan ha adigoo gabdhaha iyagaa ku fuurfuushaa dabadahee maxaad u diidaysaa waa xumaanaysaa inaan kuwiina halkaan ku fara xumayn macnaha wuxuu leeyahy waxay barahayaan gunnimada foosha xun yaa la tusahayay meesha xaalku marahayo wiilkaan dabadaha kamid oo haba la socon marka waddankiina saasuu marahaya annaga gacanta ku haysanay yaa la tusahayay waa la gumeynaya moraalkaa laga dilaayay
maalintii shalay ayay ahayd markii xeebta jasiira ay soo tuftay meydka ruux haweenay ah taasi oo diljir loo geystay ka muuqday jirkeeda waxaana goobta ka agdhowaa ciidamada shisheeyaha sidoo kale siyaasiga cusmaan abshir cigaal ayaa qiray in waddanka uu ku jiro maxmiyad marka uu eegay doorka uu cayaarayo augustina mahiga wakiilka wax loogu yeeray qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya jamciyadda qurumaha ka dhaxaysoo la sheego waabay ahayd jamciyadda qurumaha ka dhex hadda waxa weeye jamciyadda maraykan baa iskale mushaarkoodana maraykankaa bixiyaa inta badan waxay rabaan waxayna soo dhaqaqaa marka wanaagsan laakiin wuxuu ku jiraa booskii brima ninkii ciraaq burburiyey oo ciidankii iyo booliiskii kala diray weligiin miyaad aragtay waddan nabad laga rabo oo ciidankii iyo booliiskii la kala diray sidii waagii maxaan siyaad markuu xamar ka baxay ciidankii ay kala direen labadii nin oo kumeel gaarkahay waxay ahaayeen cali mahdi iyo cumar arde maalintaasa ciidankii soomaaliya u dambeysay oo doqonimadooda waxay garan waayeen haddaad ciidan leedahay dawlad waad noqon kartaa laakiin haddaad ciidan lahayn dawlad ma noqon kartid labadaasni waxay dawladnimadooda ku gafeen ciidankii ilaalin lahaa bay kala direen marka brima ciidankii ciraaq iyo booliiskii buu kala diray wadankii waad ogedinta marka dhibaato iyo halaag uu soo maray ilaa cid kala celisa ma lehe ninkan wuxuu wakiilu yahay dawladda maraykanka united nationkuna iyaday wakiilu tahay waad ogtoo isku meel bay maraan faransiiska iyo tan maraykanka waa saddexda codka oo khasabkaa leh waxaa hor istaagan indhaha indhayarka shiinaha iyo iyo ruushka mathalan arrinta suuriya saasaabad ka garanaysaa meel la iskelayo meesha inay tahay marka mahinka wuxuu wakiilu yahay dawladdaas xoogga weyn ciidankooda east africa ethoobia kenya iyo ugandana waxaa soo kiraystay maraykanka oo lacagtooda la baxa iyagay u shaqaynayaan adiga kuu shaqayn maayaan marka hadda waa haystaan bal caqli xumadoodii ay u yeerayeen oo u siixayeen waraaqaha kusoo galayaan say isaga kicin lahayeen ha keeneen